إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay darsigii tafsiirka qur-aanka kariimka ah wuxuu nooga bilaabanayaa caawana aayadda soddon iyo saddexaad ee min suurati laxzaab min suurati alaxzaab waana darsigeennii boqol toban iyo afar qaala allahu tabaaraka wa tacaala waqarna ku sugnaada gabdhaha muslimaadka ahow fii buyuuti kunna guryihiinna ku sugnaada walaa tabarajna ha ismuujinnina tabaruja aljaahiliyati gaaladii ismuujinteedii oo kale gaaladii alulaa ee horrayday waaqimna salaata salaada ooga waatina sakaata sakada bixiyoo siiya waadicna allaaha wa rasuulahu alla iyo rasuulkiisana addeeca innamaa wax kale ma ahan yuriidullaahu allaahu wuxuu doonayaa liyudhiba inuu tagsiiyo cankum xaggiinna arrijsa qurunka iyo macaasida inuu idinka tagsiiyo ahlalbeyti yaa ahlalbeyti ahlulbeytkow oo wayudahirakum uu idin dahiro tadhiiran dahirid wadkurna xasuusta maa yutlaa waxaa lagu aqrinaa fii buyuutikunna guryihiinna min aayaatillaahi ilaahay aayadihiisa xaalo ay yihiin iyo walxikmati axaadiista ina allaaha alle kaana wuxuu ahaaday alle latiifan mid turid badan oo aad idinkugu tura khabiiran oo xog ogaal ah waqarna fii buyuutikunna darsigeennii horaan ku sharaxnay waxaan ugu laabannay qayb yar oo noogu dhimaneed inamaa yuriidullaahu uu casharku noo joogay laakiin waqarna fii buyuutikunna waxaan ugu laabannay shubhoka jawaabideed habeenkani waxaan soo ogaanay aayadda lafdigeedana sariix ku ah ahlucilmigana ay sidaas u nasgareeyeen gabadha muslimadda in laga rabo gurigeeda inay joogto oo aysan ka bixin ilaa baahi inay keento maahane xaaja markay timaaday baxaydaa xaajada markay u baxaydana waa inay baxdo iyadoo xijaaban oo asturan waxa weeyaan axaadiistana waan soo aroonay qaar ka mid ah waxa weeyaan gabadhu waa cawro markay guriga ka baxdana shaydaana usoo hanqaltaaga sidaas darteeda gabadhu waa inay gurigeeda ku jirto aysan ka bixin qaara marka shubha soo arooriyey oo dhahaya xaa loo leeya gabdhuhu baarlamaanka ma geli karaan xadiiaan bahaynaahe inay geli karaane waa siday u leeyihiin waxa weeyaan dimuqraadiyiinta waxay leeyihiin dimuqraadiyiintu xadiiaan haynaa gabdhuhu inay baarlamaanka geli karaan sheegaya xadiidkaas wuxuu yahay yidhaahdeen sanadii lixaad nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu gelayay heshiiskii uu la galay quraysh oo sulxul xudaybiya loo yaqaan heshiiska markii uu galay oo heshiiskii la saxiixay nabigu amar u baxshay sala allahu calayh wasalam saxaabada amar uu siiyey wuxuu ku yidhi waxa weeyaan qala hadyiga madaxana xiira hadyiga qala madaxana xiira waxay u socdeen saxaabadaya nabigu inay cumraystaan marka ayagoon gelin oo kacbadii waxa weeyaan aan tegin xaramkiina aan dhex gelin xaramkii intaysan gelin geeskiisaa lagu celiyey xudaybiyaa lagu celiyey xaramka geeskiisii weeye gaaladiia u diiday inuu galo nabiga iyo muslimiintu inay galaan waa u diideen waxaa lagu heshiiyey sanadaan iska laabta inay ma fasixin marka haddaad gashaan waxaa imaanayda in carabta ay noogu dhex faafto quraysh quraysh asagoon maxamed ka idmanu galay beydkii ay sharafta ku lahaayeen markaa sumcaan xumaa noogu jirta ma kaa aqbalayno saasay yidhaahdeen nabigana sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi wax kasta oo beydka alle ay ku weynaynayaan maanta waa ka yeela ayaguna waxa weeyaan dagaal inuusan dhicinna waa beydka alle weynayntiisa inaan dagaal dhicin oon laysku dilin beydka alle sidaasaa nabigu uga yeelay sala allahu calay wasalam heshiiskii markuu galo nabigu amarkaasu baxshay oo ah hadyigana qala tintana xiira ilaa marka laguu diido waa sidaas hadyi haddaad waday meeshaasaad ku qale markaasaad intaa iska xiirato ayaad iska xalaal noqonaad laabane intaas amarkii nabigu markuu baxshay sala allahu calay wasalam saxaabadu waxay aad ugu hilowsanaayeen oy aad u jeclaayeen inay galaan beydka alleh oo dawaafaan oo ay cumraystaan oo markaas ay qalaan marka aaday uga muraalad dilaaceen waxa weye in meeshaas laga celiyo ayagoo shan boqoloo kilomitir soo lugaynayey in xaramkii geeskiisa gaale ka cidhido marka amarkii xoogaa uma degdegin amarkii uma degdegin hore kama samayn nabigu waa ku celiye wuxuu yidhi war sameeye qof dhaqdhaqaaqayaba lama arkaba inta soo tago gurigiisa yimid oo meeshii uu deganaa macnaha ila masaafar haddii leeyahay qof abaa meeluu deganaa meeshii uu deganaayuu yimid waxa weeye zawjadiisii umu salama u yimid wuxuu yidhi maanta inta saxaabadii amar siiyey ayay weli ka fadhiyaan markaasay tala sii waxay tihi anaa tala ku haya adiga inta tegtid oo hadigaaga qashid tintaada balxiir halla arka markaas qofka dib u dhici kare nabigu waa dhaqaaqay hadigiisiiyuu qalay tintiisiina waa xihay saxaabadii deg deg ayay hadigoodin u qaleen tintoodin u xidhay bal waaba isku jari jireen sakiini siday u degdegeen ilaa nabiga hadduu sameeyey meel dambe oo awal waxay israaheen ama xukunku inta la bedelo la nasaqo la yidhaha horaha loo soco rajay ka qabeen mar haddii nabigiiba hadigiisii qaray tintiina xihay ila laabana waa cadda dimuqraadiyiintu waxay dhahdeen meeshaasaa wax noogu jiraan annaga oo waa taasaa umu salama nabiga tala siiday tala muslimiintii oo dhan ku faa'iideen marka dumarka shuurada waa lagu dari karaa iyo baarlamaanka bilaahi calaykum fiiriin waxaan ogsoon tihiin gabar baarlamaana macnaheedu waa maxay waxa weeye gabar inta la soo waday dad islaameed la dhex fariisiyo xaafis fadhida soo maaha sow macnaheeda ma ahan talada oo xataa madaxweynuhuba ha gaare marka arrin la go-aaminaa waa in loo geeyo oo hadday rabtana soo diido hadday rabtana aad basho sow ma aha sow ma ahan inay raggaas ajnabiga iyo naagahaas kaleeta dhex fadhido sow ma aha markii loo baahdo oo wafdi lagu dara inay la safarto sow ma aha intaas arrintu hadday uga jirtaa umu salama waa zawjadiisii nabiga sala alla alay slam kani meesha waa maxay nabigoo zawjadiisii tala weydiiyey ma isleedaha marka zawjadaada gurigaaga inaad tala weydiido marka inta ugu tagta inaad tira maxaan sameeya ama dan caam ha ahato ama dan khaas ha ahaatee iyo islaam inta la waday oo rag islaameed ajnabiga lagu daray dhex fadhida ma isku mid ah subxaan allah marka waxay ku tusaydaa inaysan wax yar oo xujaa haysan ee xataa qofka sheega laftigiisa ogaya munxarif uy xataa qofka sheega la dareemi karaa taas inaysan xujo u ahayn maxaa yeelay gabadha zawjadaada inaad tala weydiido wax laysku haysta ma ahan mog salada lasku haysta ma ah gurigeedii joogta wax maxduura dhammaan waxyaalihii la diidayay hal mid ma jiro fiiri rag islaam ajnabiya lama joogto la safrime la murmime gurigeediiay joogtaa waxa la hadla waa soo jeedin ta labaad xukun iyo go-aan waxa weeyaan la keenay diidi ma karto xukun diinadii mina laga hadlimay waa un tala bixin baarlamaanna waa maxay dimuqraadiyiinta agtooda baarlamaan maxaa loo yaqaana waxaa loo yaqaanaa waa hay-adda ugu sarrayda hay-adda dowladda ugu sarrayda wey oo wax alla wixii go-aana hadday rabtana diidda hadday rabtana ogolaata marka waa cid madaxnimo iyo jaga hayda ee ma jagay haydo umusalama ma nin islaami ajnabi aad fadhiisato ma ajnabiay la safarto ma meel ay iska shabahan midna ma jiro marka taas waxay ku tusayda inay cayr yihiin oo gacmaha xuja ugu jiraan alxamdu lilah fadeexadooday sii siyaadina marka waxaa casharku noo marayay inamaa wax kale maahan yuriidullahu allah wuxuu doonaa liyudhiba inuu tagsiiyo cankum xaggiinna arrijsa qurunka rigsi maxaa loola jeedaa rigsiga waxa weeyaan waa dembiga iyo xumaanta ilaahi weynaa wuxuu rabaa inuu dembiga iyo xumaanta idinka dahiro oo idinka wado saasuu rabaa wey sidaas waxa weeyaan in rigsiga loola jeedo ismiga oo dunuubtii ilaahay uu ka reebay waxa weyn gabdhaha mu'minaadkaa waa sida muqaatil uu yidhi cabdullahi bin cabaas wuxuu yidhi rijsiga waa camalka shaydaan camalka shaydaan waa dembiga waa camalka shaydaan aa loola jeeda iyo wax kastoon alla raalli ka ahayn marka rijsiga waa dembiga waa camalka shaydaan waa wax kastoon ilaahay raalli ka ahayn ilahay inuu idinka dahir u rabaa ahlulbeyti yo ahlulbeyti ahlulbeytkow ahlulbeytka maxaa loola jeeda ahlulbeytka maxaa loola jeedaa ahlulbeytka waxaa ugu horeeyo loola jeedaa waa ummahaatu lmu'miniin zawjaadkii nabiga sala allahu calay wasalam kow ayagaa loola jeedaa kow ayagaa loola jeedaa culimmada ahlu sunnaha agarkooduna dariiqaasay wada mareen bacdu lmufasiriina waxay yidhaahdeen ummahaatulmu'miniin kuma jiraan ahlulbeytka ee ahlulbeytka waxa weeyaan waa cali iyo faatima iyo xasan iyo xusein laakiin wuxuu yidhi maxamed ulamiinu shinqiidi fii adwaa'i albayaan hadal aad u cajiib badan oo uu ku celceliyo wuxuu yidhi qur'aanka caddayntiisa waxaa ka mid ah ilaahay bayaanka qur-aanka dhexdiisa uu dhigay waxaa ka mid ah aayad haddii laba qowl ay culimmadu ka yidhaahdaan isla aayadaasaa waxaa laga helayaa labada qowl mid ka mida mid wax caddaynaya labada qowl mid ka mida wax caddaynaya in middaas aayadda loola jeeda isla aayadda dhexdeeda laga helayo qur-aanka bayaankiisaay ka mid tahay hadda wuxuu yidhi aayaddan bal fiiri maxaa ka horreeyey maxaa ka dambeeya aayadda waxaa ka horreeyey oy ka soo bilaabatay aayaadka yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika in kuntunna turidna alxayaat addunya in kuntunna yaa lala khidaaba itifaaq weeye in lala khidaabayo ummahaatulmu'miniin sow ma aha sidaasay ku soo socotay yaa nisaa annabiy lastunna yaa nisaa annabiy sidaasay ku soo socotay haddana marka la yidhi innamaa yuriidullaahu liyudhiba cankum rijsa ahla albeyti wayudahirakum tadhiira maxaa ka dambeeya wadkurna xasuusta maa yutlaa waxa lagu aqrinaa fii buyuutikunna guryihiina ilaa guryahoodaa nabigu joogay soo maha sala allahu alay slam guryaha umahaatulmuminiin oo nabigu degay ayadaa waxyigu kula soo dega marka wadkurnana waxa lala khidaabaa waa ummahaatulmuminiin idan saabiqii iyo laaxiqii labadiiba waxay tuseen inay ummahaatulmuminiin laga hadlaayo soo ma jeedid saabiqii aayadihii ka horreeyey iyo aayadda ka dambayda intuba maxay tuseen waxaa laga hadlayaa in ummahaatulmuminiin ay kow ka yihiin marka qur-aanka bayaankiisaasi ka mid tahay shubha la soo arooriyey markaasuu ka jawaab shubha la soo arooriyey waxaa layidhi haddii ummahaatulmuminiin aayaddu ka hadlayso ahlubeytka ay yihiin maxaa loo dhihi waayey inamaa yuriidullaahu liyudhiba cankunna ilaa cankum a layidhi kumna waa jamca dukr saalim waa jamca dukuura marka cankunna xaa loo dhihi waaye wayuahirakum wayudahirakunna xaa loo dhihi waaya shubhadaasay keeneen qoladii tiyuu ka jawaabay jawaab dheer oo aad u qiimo badanuu ka jawaabay oodan meelo badan ka helayn wuxuu yidhi jawaabta looga jawaabayaa waxay tahay sida soo socota waxay tahay laba jawaab in looga jawaabo laba jawaaba mid looga jawaaba kan koobaad ahlubeytka nabiga waxaa ku jira cali waxaa ku jira xasan waxaa ku jira xusein waxaa ku jira dad badan oo rag waxaana la ogsoon yahay luqada qur-aanku ku soo degay carabiga ah markay meesha iskula jiraan mudaker iyo mucanaf in la qallibo mudakerka qur-aanku markuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu wowdu soo jamca dukuura maaha maysan gabdhihi ku jirin way ku jiraan nacam laakiin qur-aanka usluubkiisa iyo carabiga usluubkiisaba saasba marka mudaker iyo mucanaf lala khidaabaa waa in la qallibo oo la badiyo dhanka waxa weeyaan mudakerka taas waa jawaabta koowaad oo waxaa lagu leeyahay sidaasaa loo yeelay oo dhinacaas ayaa la qallibay alaley sidaas waa mid tan kaleeto waxa ay tahay oo jawaabta labaad ah jawaab aada u sii cajaa'ib badan waxay tahay asaaliibta luqa carabiya qur-aanku ku soo degay waxaa ka mid ah zawjada ninka zawjadiisa waxaa la yidhahdaa ahli ahl a lagu magacaaba oo kayfa ahluka aada leedahay zawjadaadii ka warran adaad leedahay ahalna waa lafdi mudakara welidaa sidaas daraaddeeda zawjada waxaa lagula khidaabaa jamc dukuuraba qur-aankaaba naskaraynaada ahal ayaa la yidhahdaa ninka zawjadiisa oo mihaal waxaa ka mid aba nabiyullaahi ibraahim zawjadiisi markii laga hadlayo atacjabiina min amrillaah waxaa ku jiray ahlalbeyt oo ahlbeytkuna waxa weeyaan waa zawjadii nabiyullaahi ibraahim marka lala khidaabayo marka maadaama lafdu ahl loo isticmaalo zawjada lafdigiina uu mudakar yahay waxaa lagula khidaabaaba jamc mudakaraba zawjada waxaa noogu imaan doona insha allahu suuratu qasas iyo suuratu namli iyo suuratu daaha intaba nabiyullaahi muusa oo ahalkiisii zawjadiisii jamc mudakara kula khidaabaya iyadoo keligeed weliba iyadoo keligeed weliba oo waxay noogu imaan doontaa nabiyullaahi muuse oo ehelkiisii le umkuthu halkan sii jooga waana zawjadiisii bis umkuthuu uu leeyay qaala liahli imkuthuu fiiri soo jamca dukuura maaha umkuthuu uu leeyay suuratu daaha waa noogu imaanaya waxaa ka mid a sa'aatiikum suuratu namli iyo nooga imaan sa'aatiikum waa jamca dukuura waana zawjadiisi bis wuxuu kula hadla wa marka waxa weeyaan taasuna waa jawaabta labaad oo ah sideedaba zawjada maadaama ahal la yidhaahdo jamac dukuura lagula tildaamay marka in jamac dukuura halkan la cabiray ma tusaydo inaan zawjaadkii nabigu ku jirin ahlubeytka waaba jamac dukuura waa lagula khidaaba zawjada iyadoo keligeed aba lagula khidaabi karaa baabu takliibna waa la dhihi karaa ilaa ragaa la socdee idan waxa ugu horeeya ee ahlubeytka nabiga ah waxay yihiin ummahaatulmuminiin ayaga kowka ah sida saabiqa iyo laaxiquba tusaya taas waa mid waxaa kaloo soo gelaya ahlubeytka cali faatima xasan xusein waa soo gelaya intuba waa soo gelaya taasna waxaa tusaya xadiidka umu salama radia allahu tacaala canhaa umu salama xadiidkeeda waxay tidhi anoo nabiga sala allahu calay wasalam gurigayga uu joogo a waxaa u timid faadima binti rasuulillaah oo digsi ku sida xoogaa hilib ah xoogaa hilib iyo waxa weeyaan isku darsan daqiiq iyo ku sida ku jirta iyadoo sida markay u soo gashay uu nabigu yidhi iigu yeer wiilkaagii iyo sawj labadaadii wiil iyo sawjkaagii sawjkeedu waa caliy bnu abi daalib labadeeda wiilna waa xasan iyo xusein orod iigu yeeri way tagtay way keentay bis way fadhiisteen ayagoo digsigii hilibku ku jiray la cunaaya ayaa nabiga sala allahu calayh wasalam maruhuy aayaddaana soo degtay oo ah innamaa yuriidullaahu liyudhiba cankum rijsa ahla albeyti wa yudahirakum tadhiira aayaddaas soo degtay markaasuu maradii hugiyey nabigu sala allahu calay wasalam waa xasan iyo xusein iyo faadima iyo cali markaasuu nabigu yidhi allaahumma haaulaa'i ahlu beyti allow kuwaan uu ahlubeytkaygii wa khaasatii waa dadkii gaarka ii ahaa fa adhib canhum rijsa allow qurunka ka tagsii qurunka allow ka tagsii wa dahirhum tadhiiran allow dahir umu salama waxay tidhi madaxaan soo geliyey gurigii markaasaani wa ana macakum yaa rasuullah na wayni la jiraa rasuulka allow markaasuu yidhi innaka ilaa khayrin innaka ilaa khayr adigu khayr aad ku sugan tahay khayr aad ku sugan tahay saasuu nabigu yidhi sal lahu ala sl imaam axmed aana musnadkiis xadiisku wariyey ahlucilmiga gobolkoodna xasanay ka dhigeen sida mawsuucada saliim ciidi ay isla leeyihiin maxamed ibnu muusa ala nasr xasanay ka dhigeen shawaahidda markii laysku xoojiyo idan xadiidkaas waxaa noogu caddaaday aalubeytka waxaa ka mid ah waxa weeyaan nabiga duriyadiisii oo faadime iyo labadeedii wiil waxaa kaloo ka mid ah caliy bnu abi aalib wa kadalika imaamu muslim xadiiska uu ku wariyey saxiixiisa zayd ibnu alarqam ayaa waxaa u yimaadeen rag taabiciyaal ah xusein ibnu samura xusain ibnu sabra iyo camar ibnu muslim ay u yimaadeen markaasay yidhahdeen nin yahow qayr badan fara badanaad la kulantay zayd ibnu arqamow qayr aad u fara badan ayaad la kulantay maxaa yeelay nebi maxamed sala allahu calay wasalam ayaad la kulantay ood aragtay xadiidkiisaad dhegaysatay duulaanaad la gashay gadaalkiisaad ku tukatay qayr fara badanaad la kulantay ee noo waran wixii aad nabiga ka maqashay sala allahu calay wasalam marka aduu hadalku waa dheeraayo wuxuu yidhi nabiga waxaan ka maqlay waxaa ka mid ahaa nabiga sala allahu calayhi wasalam maalin ayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam uu khudbeeyey annagoo joogna ceel la yidhaahda khumma oo maka iyo madiina u dhexeeya alluu mahdiyey dadkiiuu wacdiyey waa uu xasuusiyey markaasuu yidhi amaa bacdu alaa yaa ayuha annaas inamaa ana basharun yuushiku an yatii an ya'tiya rasuulu rabbii fa ujiiba aniga banu aadanaan ahay waxaa dhici karta rabbi inuu ii soo diro malagii nafta qaadi jiray oon aniguna ajiibo wa ana taarikun fiikum haqalayn wa ana taarikun fiikum haqalayn laba culculusaan idinkaga tegaya awaluhumaa kitaabullah kan hore waa kitaabka alle fiihi lhuda wanuur kitaabka alle hanuun iyo nuur asagu ku jira fakhuduu bikitaab illaah kitaabka alle qaata fakhuduu bikitaab illaah kitaabka alle qaata wastamsikuu bihi kitaabka alle ku dhega marka nabigu aad kitaabka ugu booriyey dadkana waa jeclaysiiyey markaasuu yidhi wa ahlu beyti kan labaad oon dhexdiinna uga tegaa oo la raba inaad ilaalidaan ood xushmaydaan waa ahlubeytkayga markaasuu nabigu yidhi udakirukum allaha fii ahli beyti ilaahay baan idinku waaninayaa ahlubeytkayga ilaahay uga baqa karaameeya ilaaliya xushmeeya qadariya ilaahay uga baqa qaraabadeeda nabigu sidaas buu yidhi sal allahu calay waslm saddex gooruu ku celiyo markaase wuxuu yidhi xusayn waxaan idhi waman ahlu beytihi yaa waaye ahlubeytka nabiga sal allahu calay wasalam ahlubeytka nabiga yaa waaye saasaan idiu yidhi markaas waxaan idiu yidhi alaysa nisaau min ahli beyti muslimka xadiis ku yaalla zayd ibn arqama waxaan idigu yidhi miyaysan dumarkiisu ka mid ahayn ahlubeytka markaasuu yidhi nisaauhu min ahli beyti fiiri xadiiskan ahlubeytkay ka mid yihiin dumarkiisu saasuu yidhi idan waxa weeyaan qur-aanka sida uu caddayna siyaaqiisa iyo fahamka saxaabada labaduba waxay isku waafaqsan yihiin inay ka mid yihiin uguna horeeyaan ummahaatulmu'miniin waxa weyn ahlubeytka waa ka mid wey markaasuu yidhi walaakin ahlubeyti laakiin ahlubeytkiisa man xurima sadaqatu bacdahu waa dadka sekada ay xaaraamta ka tahay ahlubeytka nabiga dadkaasaa la idhaha waa dadka sekadu xaaraamta ka tahay saasuu yidhi zayd ibnu arqam markaasaa waxaan idhi wamanhum oo waayo dadka ay sekadu xaaraamta ka tahay markaasu hum aalu caliyin waa wix cali ka farcamay wa aalu caqiil caqiil ibnu abi aalib cali walaalkiis wixii ka farcamay wa aalu jacfar jacfar ibnu abi aalib cali walaalkiis wixii ka farcamay wa aalu cabaas cabaas ibnu cabdilmualib nabiga adeerkiisa wixii ahelkiisiiyo ka farcamay markaasaana intaasoo dhan sadaqadu ma ka xaaraana haahunaydu marka aalubeytka nabiga waxay tahay sida fahamkaa saxaabiga uu yahay waxa weeyaan waa dadka sekadu xaaraamta ka tahay oo ah waxa weeyaan reer banu haashim iyo banu mualib haddaba reer banu haashim way dadka uu tiriyey laakiin sekadu dadkay xaaraamta ka tahay waxa weeyaan banulmualibna waa ku jiraan way ku jiraan idan marka waxaa soo gelaya aalubeytka waa ummahaatulmuminiin iyo waxa weeyaan dadka sekadu xaaraamta ka tahay reer banu haashim si gaaraho xadiidka u caddeeyey xadiidka hore tana qayb ka midu caddeeyey marka banulmualib ma ku jiraan mise kuma jiraan ayada waxa weya waa masalo khilaaf ku jiro xagga oo ah aalubeytka aayadaanu ka hadlaydo ma ku jiraan ama waxa weeyaan dhinacyo kale inay aalka uga jiraan ayadana waa noo iman doonaa xadiiska nasaa-i oo waxa weeyaan saddex maqaam marka la joogo aalka laga hadlaa saddex meelooda looga hadlaa aayaddan dadka ammaantan iska lahoo ilaah subxaana wa tacaala uu yidhi inamaa yuriidu llaahu liyudhiba cankum rijsa ahla albeyti yeyihi aayaddaas marka la joogo waa ummahaatulmu'miniin kow ayaga ah waxaa kaleeto laba oo ayagana la mid ah waxa weye duriyadii nabiga sala allahu alay slm iyo cali ibn abi aalib intaas way caddahay aayadda marka la joogo waxaa kaleeto oo waxa weeye looga hadlaa aalibka marka laga hadlayo ducada oo marka salaada ataxiyaadka lagu jiro nabiga ku sallida aalkana waa inaad ku sallida waa ma'muur inaad aalkana ku sallida aalkaas marka ducada la joogo yaa loola jeedaa qowl badan culimo badan oo nawowi ka mid yaho ibnu qudaama ka mid yaho qayrkood ka mid yaho waxay mareen mu'miniinto dhanaa loola jeedaa taqiyaalka kullu mu'minin taqiyan loola jeedaa xadiis daciifan oo ku aroor laakiin mar hadduu daciif iyo xujo lagama qaado taasna waa maqaamka saddexaada looga hadlaa waxay tahay marka sekada la joogo dadka sekadu xaaraamta ka tahay iyo marka la joogo fay-a amase khumuska khumuska marka shan loo qaybiyo meel ka mida aalubeytka iskale qaraabada nabigaale markaas xadiiska nasaa-iya ku soo arooray aalubeytka markaas waa reer banu haashim iyo banu mudalib waa banu haashim iyo banu mudalib marka marka seke la joogo iyo fay-a aalubeytka la sheegayaa waa banu haashim oo dhan iyo banulmualib kuwaas weeye marka la joogo aayaddan dadkan ammaanta goonida ku soorata waa ummahaatulmu'miniin iyo waxa weeyaan cali iyo duriyadiisii waa macnaha macnaha nabiga duriyadiisa oo calina waxa weya ku jiro oo cali ila duriyada saw ka mid maa nabiga waa aalkiisii laakiin cali iyo duriyadii nabiga ayaa laleey aayaddan marka la joogo iyo ummahaatulmuminiin waa marka marka maqaamu duca la joogana marka ugu khilaafka badan muminiinta taqiyaalka dhanaa loola jeeda laakiin daliil male in loola jeedo wax daliila ma ay laha marka labadaasa daliila in waxa weyn banumualib iyo banu haashim marka sekada la joogo iyo marka fay-a la joogo aayaddan marka la joogana kuwaana daliil iskale oo daliilkooda cad shubha iyo jawaab raafidada nimanka shiicada mujrimiinta ah oo caaya caaisha bint abibakr sidiiq radia allahu tacaala canha maxay ku maageenoo ku galeen hay ka rabaan ilaahaaba subxaana wa tacaala inuu dahiro rabeen kay ayagu caayaan ayagu waxay ku haystaan waxay tahay dagaalkii jamal ee sanadii hijriyadu markay ahayd soddon iyo lix basro ka dhacay ee ay iskaga hor yimaadeen ciidan cali ibnu abi daalib iyo ciidan kaleeto oo saxaabo ah ayay joogtay dagaalkaasay joogtay safka kaleyna ku jirta safka cali maaha marka nimankan raafidadaana waxa waxay iska dhigaan dad muslimiin oo dhanka cali jecel saasay iska dhigayaan ilaa haddaysan ayagu safafka muslimiinta meel ka sheegan oo ay dhankaas islaamkaba ka baxaan moogta ma baadiyey karaan si ay u baadiyayaan waxay iska dhigayaan dad u gargaaraya cali marka waxay leeyihin caligay la dagaalantay sidaasaan ku necabin halkaas way meeshay ka maageen dagaalkii jamaray joogtay allana wuxuu yidhaahdeen waqarna fii buyuutikunna aayaddaasay ku tumatay iyadoo alla yidhi waqarna fii buyuutikunna ay inta madiine ka tagtay oo tagtay basra ay dagaalkana gashay yidhi jawaabta ahlu sunna uga jawaabaan waa sidaan sida ibnulcarabi axkaamul qur-aanka uga jawaabay qurdubina qur-aanka uu ku soo raray tafsiirka waxay tahay caa-isha markay baxayday oo ay aadayday basra uma bixin dagaal inay cali la dagaalantana uma bixin fitna meesha ka jirtay dad muslimiin ha u yimaadeen waxay yidhaahdeen meeshaas fitna ka jirta fitna ka jirta adigana umul mu'miniin maadaama aad tahay waxaad dhici kartaa haddaad tagto dadku inay ku qadariyaan oo dagaalka saas ku damo ilaahi weynaana subxaanahu wa tacaala wuxuu amray in wax la islaaxiyo ya fattaqu llaaha wa aslixuu daata baynikum wa aslixuu amarkaana rag iyo dumarma ma'muurinay ku yihi in wax la islaaxiyo oo muslimiinta dhexdooda la heshiisiiyo waa shay ma'muur ah rag iyo dumarba marka kaalay u soo istaagoo mu'miniinta kala celi sidaasay u baxda iyadoo isla amaa lagu ajiibaa oo lagugu qadariyaa oo dagaalku baaqdaa saasay u tagta ilaahay qadarkiisa wuxuu noqday inuu baaqadiida dagaalka oo meesha iyadoo joogta dagaalkii dhacay oo ratigii ay sareed faylaha laga jaray oo dhulka la dhigay oo meeshaas maxamed ibn abubakar sidiiq uu ka waday waa la soo celiyey waxa weeyaan madiina inay iskaga soo laaban mar alla markay ku soo dhacdo aayaddaas oy akrideen waa booyi jirta waxay dhihi jirtay maxaa i waday islaax dadkaan ma rabin ilaa ay waxa weeyaan khimaarkeedu dhan uu qooyo se u booyeedo maxaa yeele waqarna fii buyuutikun alla yidhiita maxaa i waday idan marka maqsadkay u baxdaana maqsad sharciyuu ahaa xumaan uma waana ka shallaayi jirta weli maadaama ay ku soo guurayso wey marka waa ijtihaaday ajarkeeday le waa ijtihaaday ajarkeeday le xaqayna ahayd inay islaaxido hadday islaaxi karto marka waxa weeye meeshaas marka raafidadana sidaasa loogu jawaabaaho waa mujrimiine waxa weeyaan caa-isho wax lagu eedeeya ma samayn ee wax wanaag ah unbay samayn jirta shubha labaad iyo jawaabkeed raafidadu waxay leeyihiin aalubeytku waa macsuumiin waa macsuumiin maxaa yeel ilah wuxuu yidhi innamaa yuriidu llaahu liyudhiba cankum rijsa ahla albeyti wa yudahirakum tadhiira wax dembiyu kama dhacaan aalubeyt macsuumiin malaa'igtoo kalea halkaasay ka bixeen maxaa yeele allaaba sheegayba inuu doonayo inuu dahiro jawaabta looga jawaabaa waxay tahay ahlu sunnuhu waxay qabaan iraadadu waa labo iraada qadariya kowniya iyo iraada sharciya iraada qadariya kowniya wixii alla horay u doono inay dhacaan waa dhacaan laakiin iraada sharciya hadday tahay qad taqacu wa qad laa taqacu iraadada sharciga soo ma jeedid idan aayaddan iraadada ku jirta waa iraada sharciya maaha iraada qadariya dadkoo dhan ilaahay ma kufriyu sharcan uga doono mase inay wanaagsanaadaan dhammaan wanaagu alla ka doonay soo maa qaarna waa wanaagsanaa qaarna waa xumayn soo maa sidaasoo kaleto weye marka iraadadan waa iraada sharciya maahan iraada qadariya idan waxa weyan aalbaytkii marka qaarna waa toosnaanay wa xumaanay qaarna qaladaa ka dhaca sidaas weeye marka taasna taasaa looga jawaabaya inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahli lbeyti wayuahirakum tahiirna wayuahirakum tahiira wadkurna xasuusta ummahaatmuminiin ummahaatulmu'miniinka yaa ilaahay la hadlaa subxaanahu wa tacaala wadkurna xasuusta maa yutlaa waxa la akrinaa fii buyuutikunna guryihiinna lagu akrinaa oo waxyigii weeye min aayaati illaahi xaala uu yahay waa lagu bayaaninaa min aayaati illaahi xaal uu yahay waxa la akrinaa iyo walxikmati sunnadii oo axaadiistii marka halkaasna waxaa noogu caddaatay waxa la akriyo oo guryaha lagu akrinaa oo waxyigaa oo ilaahay nabiga ku soo dejiyey waa aayaadka iyo xadiiska labadaba marka waa sifa gooniya ama se wanaag gooniya oo ilaahay ku qasisay weeye ummaadda muminiinta inuu guryahooda kusoo degaan qofka ugu horeeya ugu nasiibka badan ayaa waaye waa caaisha binti abibakar sideed ayadaa ugu gooninimo badan oo say gaar ugu sii leedahay iyadu hal mid oo ummahaatulmuminiin ka mid ah habeenawadan soo sheegay nabiga asagoo mara la huwan waxyi kuma soo degin ilaa caaisha maahan maxaa ilaahay ugu gaar yeela ilaahaa garana laakiin ahlucilmigu xikmay sheegeen waxay yidhahdeen dhammaan inta kaleeto waa looga horreeyey nabiga hortiisaa la guursaday oo ayagoo garobaahu guursaday ayada gogol sha nabiga waxa weeyaan nin aan ahayn weligeed gogosheeda ma seexan gogosheeda nin aan nabi maxamedin lama seexan ilaahay wuxuu ku gaar yeelay marka ayadoo uu marada la hogan yahay in waxyigu nabiga kusoo dego soo ma jeedin marka kuwa ugu horeeya ee gurigooda aayaadku lagu akrinaa ayada weyn idan raafida taasay ka xuntahay marka in allaaha alle kaana wuxuu ahaaday alle latiifan mid turid badan oo aad idinkugu dhimriyey oo qayr badan idin siiyey waxaana ka mid a inuu idinku gaar yeelay derajadaas in guryihiinnu noqdaan guryaha aayaadka ilahay lagu akrinaa khabiiran mid xog ogaal ah ayuu alle ahaaday oo wuxuu aad u og yahay cidda mudan derajadaas in la gaarsiiyo oo nebi maxamed sawjo looga dhigo iyo cidda aan mudnayn allah xog ogaal u ah khabiiru ku yahay alle khabiir ku yahay marka allah khabiir ku ah allaana ogaa caaisho inay mudan tahay in laga dhigo umulmuminiin laakiin raafida waa ka xunta iyadu ina almuslimiina ragga muslimiinta ah waalmuslimaati gabdhaha muslimaadka ah waalmu'miniina ragga mu'miniinta ah waalmu'minaati gabdhaha mu'minaadka ah waalqaanitiina ragga ilaahay addeeca waalqaanitaati gabdhaha ilaahay addeeca wasaadiqiina ragga runta sheega wasaadiqaati iyo gabdhaha runta sheega wasaabiriina dadka daacada ilaahay ku sabra iyo oo ragga ah iyo wasaabiraati gabdhaha daacada ilaahay ku sabra waalkhaashiciina ragga ilaahay isku dulleeye iyo waalkhaashicaati gabdhaha ilaahay isku dulleeye waalmutasadiqiina ragga wax la baxoo wax sadaqaysta waalmutasadiqaati iyo gabdhaha wax sadaqaysta wasaa'imiina ragga sooma iyo wasaa'imaati gabdhaha sooma waalxaafidiina ragga ilaaliya furuujan farjiyaalkooda iyo waalxaafidaati gabdhaha ilaaliya furuujahunna farjiyaalkooda wadaakiriina ragga xusa allaaha alle kafiiran in fara badan iyo wadaakiraati gabdhaha xusa allaaha alle kafiiran in fara badan acaddallaahu alla wuxuu u diyaariyey lahum dadka la soo sheegay maqfiratan dembi dhaaf iyo wa ajran ajar ajarkaasoo cadiiman weynan badan aayaddan sababu nusuul ayay laheed ummu salama zawju nabiyi sala allahu calayhi wasalam waxay tidhi nabigan waxaan ku idhi maa lanaa laa nudkaru fi lqur'aani kamaa yudkaru rijaal maxaa dhacay ti rasuulka allow sida ragga qur-aanka loogu sheego maana laku sheego yaa ayuha aladiina aamanuu ragaa la sheegaa marar badan aaway annagiina maana la kugu sheego qur-aanka sida ragga loogu sheegayo saasaa nabiga weydiiye tiri salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxay tihi markaan saas weydiiyey maba i argagixin maalin maalmaha ka mida ilaa dhawaaqa nabigu mimbarka ka dhawaaqa maahane waxaan ku soo naxayba nabigoo mimbarka ka dhawaaqa markaasna tintaydaan shanlaysanayay ta tintii duubduubtayoo xirtay aan baxay oo qol qololkayga ka mid ahan galay tidhi markaasaan derbigii masaajidka geedihii masaajidka ila geeduu derbigii masaajidku geedu ahaaye geedkiiaan dhegta saaray si aan u dhegaysta bal nabigu wuxuu akrinaa markaan dhegta saaray nabigu wuxuu leey ya ayuhannaas in allaha yaquulu ina almuslimiina wlmuslimaat wlmuminiin aayadaasu akrina marka waa weydiiyey sidaasaa rabbulcaalamiina ugu jawaabay idan marka qur-aanka marka baabu taqliid weeye marka la cabiraya damaa'irta oo mudakarka ah rag iyo dumar waa iskula mid sidaasna mara loo kala saaro loo kala cadeeyena waa tana ina almuslimiina ragga muslimiinta ah oo ilaahay u hoggaansan iyo walmuslimaati gabdhaha muslimaadka oo allah u hoggaansan waalmu'miniina ragga mu'miniinta ay xaqa rumeeyey iyo waalmu'minaati gabdhaha mu'minaadka ay xaqa rumeeyey xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi waxay deliil u tahay muslimiinna gooni haddii loo sheegay mu'miniinna gooni loo sheegay anna aliimaana hayru lislaam iimaanku islaamka waxaan ahayn weeye oo waa kala duwan yihiin iimaan iyo islaam taasay daliil u tahay wa huwa akhasu minhu asagaana ka gaarnimo badan wey iimaanka waa macno ka sii khaasan islaamnimada waxaana u daliilu yidhi ilaahay qowlkiisa qaalat ilacraabu aamanaa qul lam tu'minuu ilaa wuxuu yidhi reer baadiyihi waxay tidhi annagu waan rumaynay markaasale nabiga waxaa tidha lam tu'minuu ma adnaan rumayn walaakiin quuluu waxaad tidhaahdaan aslamna waa islaamna waxaad tidhahaan xagga daahirkaan ka hogaansanay oo muslimiinana laakiin iimaan ha sheeganina maadaan gaarin derajadaas walamaa yadkhulu iliimaanu fii quluubikum quluubtiinaba ma gelin iimaankii goormaad sheegayda laakiin islaamnimo sheegta marka islaamna waa islaamnimona waa loo ogolan iimaanna waa loo diiday aayaddaanuna waa la mid idan waxaa halkaas ka soo baxday islaamnimo iyo iimaan laba inay kale yihiin wuxuu yidhi saxiixaynka bukhaariga muslimna waxaa ku yaalla xadiiska nabiga uu yidhi sala allahu calay wasalam laa yasni zaanii xiina yasni wa huwa mu'min qofka zinaysanaa ma zinaysto isagoo mumin ah qofka zina kuma dhac isagoo mumin ah waa laga siiba iimaanka markuu zinaysana iimaanka jaf ah laga siisana ee isagoo iimaankii qalbigiisa ku jira zina kuma dhaco qofka marka korkiisu taagnaana marka wuxuu yidhi fa yaslubuhu liimaan ilaahay iimaanka waa ka siiba walaa yalzamu min dalika kufru biijmaaci lmuslimiin haddana muslimiintu ijmac waxay ku yihiin siididda laga siibay ka dhalana inuu gaal yihi oo waa gaal lama dhihi karo waa muslima laleeyahy iimaankiina maqayeeda islaamnima u taalla wey iimaankiina jafa laga siisto waa laga qaada soo ma jeedin waana ijmac inuusan gaal ahayn markaas uu sinaysanayo ila gaal hadduu ahaa waa la helaa markaas haddii lagu qabto waa murtada hala dila la dhihila waa murtada markaas hala gawraca la dhihila sharcigeenana ma ogola zine in qofka loo dilo ilaa inuu muxsan yahay maana soo ma marka waxay tusaydaa inuu muslim yahay oo weli islaam ku jiro iimaanka laftirkiisu haddii uu toos la go-ay meel kale la gey lahaa laakiin ma dul taagnaadeen waxa uu meel lagu taagan yahay waa in calaaqa kala dhaxayo waa in calaaqa kala dhaxayo marka calaa kulli xaal sidaasuu yidhi way kala duwan yihiin marka wuxuu yidhi fadalla calaa annahu akhas minhu wuxuu xadiidkaasuna tusay iimaanku inuu ka gaarsan yahay islaamnimada calaa kulli xaal masaladaas sida culammada muxaqiqiinta ahlusunna yidhaahdaan waxa ay tahay labadaas lafdi oo alislaam waliimaan ah waxay ka mid yihiin alfaada ay yidhaahdaan ahlu sunnuhu ida ijtamacaa iftaraqaa wa ida iftaraqaa ijtamacaa waana badan tahay alfaadaas waxaa ka mid a altaqwa walbir waxaa ka mid a almiskiin walfaqiir waxaa ka mid a alislaam waliimaan waa badan yihiin waxay yidhahdaan ahlu sunnuhu ida jtamacaa haddii isku meel lagu sheego iftarqaa way kala tagaan oo laba macnoo kala duwanay tusayaan hadda aayaddan isku meela lagu sheegay isku aayada lagu sheegay soo maaha way kala duwan yihin oo islaamnimada waxaa loola jeedaa hogaansanka daahirka ah shahaadateynkii salaadii sekadii soonkii acmaasha daahirka xajkii jihaadka acmaasha daahirka wey islaamnimadii iimaankiina waxaa loola jeedaa tasdiiqa qalbiga ah allahu qofku rumayna malaa'igtiisa kutubtiisa nabiyaalkiisa qadarka qiyaamaha saasay u kala duwan yihin haddii isku meel lagu sheego ida ijtamacaa iftaraqa wa ida iftaraqaa ijtamacaa laakiin hadday kala tagaan oo waa maxay hal midaa la sheegay muumin alayi qofka muuminkaa xurunkaasu leeyahay aayada tirana xadiis markaas muuminku labadii macnuu wataa oo ah acmaashii daahirka aheed iyo acmaashii baatinka aheed intiiba waa wataa oo labadii macnaba waa wataa muslimnimadana haddii keligii la sheego waa sax marka qowlkaas muxaqiqiinta aa uu saxsan sida faqiir iyo miskiin waa sax diisku meel lagu sheego waxaa la leeyahay faqiirka waa midaan waxba hayno xataa wixii ku filan maalintii niskeed xataa ma heli karo miskiinku laakiin inta ku filan barkeed waa heli kara ee wax ku filan uusan wada heli karin oo maalan haddii toban shilin ku filan tahay toddoba waa heli kara ama lixuu heli kara waa miskiin ilaa ma wada heli karo wuxuu ku filnaayo laakiin faqiirku tobankii xataa shan ma heli karo waa marka isku meel lagu sheego lena miskiin iyo faqiir laakiin miskiin keliya haddii la sheego faqiirkiina waa kula jira haddii taqwo iyo biri la sheego waxa weeyaan taqwada waa xumaanta inaad laga fogaado birigana waa daacada in la sameeyo laakiin haddii taqwo keligeed la sheego waa in awaamirta ilaahay loo hogaansamo oo la sameeyo daacaadkii xumaantiina laga fogaado labadii macna isku wadataa marka calaa kulli xaal kalimaadkaasay ka mid yihin walqaanitiina ragga allah adeeca iyo walqaanitaati gabdhaha allah adeeca waxa weye qunuudka macaanidiisu waa badanta hadda daaca loola jeeda ilaahay dadka adeeca wuxuu amray sameeya wuxuu ka reebay ka hara weeye qur-aankan aaday qunuudkaas daacada loo adeegsado ku badan yahay aada ugu badan yahay wasaadiqiina ragga runta sheega wasaadiqaati gabdhaha runta sheega runtu waxa weeye waa tilmaan aada u qiimo badan weliba waana calaamad tusta waxa weeyaan iimaan runtu waa calaamad tusta iimaan welidaasiaa daraaddeeda saxaabada gobol ka mida waxaa lagu tilmaamay weligood inaan been lagu arag xataa intaysan islaamin dadnimadayna ka midta mogta nacasnimaday ka midta beenta badanaaba qofka nacaskaan isku kalsoonaynaa beenta ku baxsada beenta marka runtu waa calaamad iimaan beentuna waa calaamad nifaaq sifa nifaaqiya wey marka u fiirso qofka aad been un been un badanaa in wax ku badsado ku sugan calaamad waa inay kuu saaranta calaamad su-aal waa inaad korka uga qorataa calaamad nifaaqa meesha ka muuqata calaamad nifaaq wax dhaqan laga dhigto marka ya inaad adiga dhan been iska socoto noqoto ma dhici karto adoo qof muumina marka waa calaamad nifaaq wey runtuna waa calaamad mu'min walidaasaa daraaddeeda nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam calaykum bisidqi fa ina sidqa yahdi ila albir runta laazima runtu daacadda ilaahay dadka ku hanuunidaa wa ina albira yahdi ila aljanna biriga iyo daacaduna qofka waxay ku hanuunidaa jannada ilaahay jannada ilaahay kidbigana ka fogaada iyaakum wa kadib fa ina alkadiba yahdi ila alfujuur beentu waxay qofka ku hanuunidaa faajirnimo وإن الفجور يهدي للنار فاجر ما ضمن نارك بيني إلى النبي يري صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا قفك عبد الرون شيغو أو اسكب دون دون فنت كد دالو عرب كيس إنا بيانو سومرين هدو كفتما هدو بقو هادلا إنا عرب كيس بيانو سومرين قفك مركو اسكب دون دونو مركا دمي وحو جارة إلهي اكتس إن لغا قرو الصديق صديقنا وادرك دي وادرك دم نبيالك كعكتا آه. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ودرجة النبيات كحقت هل كايس إلهي كغارسينا وحنا الرأضو إن إسكاتتو درجة إسكات دون دون إن مرنا عرب هذا بين صومر سوف تجد بينتنا نبي يقول ولا يزال رجل يكذب ويتحرى الكذب waxa weyn qofku kama suulayo inuu been sheego oo beenta ku dadaalayo xataa yuktaba cinda allahi kadaab ilaa ilaahay looga qoro agtiisa kadaab kadaab marka loo qoran halkuu gaaray ina allaha laa yahdi man huwa kaadibun kafaaru meel qatarku gaara meel qatara ayuu gaaraya marka qof qayrkuhu been kuma dadaalo wasaabiriina dadka sabra daacada ilaahay ku sabra macaasida ka sabra qadarka ilaahay ku sabra sabarku waa saddexdaas dadka sabro daacaadku sabray raba naftu ma rabto daacada way awooddaa naftu inay fadhi ku dirirkaas fadhido labiyo toban saac laakiin hal saac inay dhegaysato waxyiga iyo qur-aanka ma awoodo naftu ee sabaray rabta daacada soo ma jeedin sabaray rabta caawa inaan inta soo kacda laba ragca tukata nafta dhibay ku tahay soo ma ogid laakiin haddaan inta dubnad iyo turub iska fariisato ama shariimaa indhaha ku gubto way awooddaa labiyo toban saac marka waxa weeyaan sabaray rabta daacada dad daacada lagu sabro macaasidana in laga sabray rabta ilaa macaasida naftiya rabte waa in laga sabro nafta laga celiyo qadarka ilaahay soo qadarina waa inaad ku sabarto ood ogaato inaysan kugu dhacayn waxaan alla soo qadarin wixii alla soo qadarin aan laga celi karin marka saddexdaas way sabar wasaabiriina ragga sabra iyo wasaabiraati gabdhaha sabra walkhaashiciina ragga tawaaduco ilaahay isku duleeye iyo walkhaashicaati gabdhaha tawaaduco ilaahay isku duleeye walmutasadiqiina ragga wax sadaqaysta iyo walmutasadiqaati gabdhaha wax sadaqaysta sadaqadood dee carada allayba damidaa siduu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam ina sadaqata tudfiu qadama rab sadaqadu carada ilaahayay damidaa oo nabiguna sala allahu calayh wasalam uu sheegay inay naarta xijaab ka noqoto sadaqada naarta ayay qofka xijaab uga noqotaa gaashaanay uga noqotaa marka ragga wax sadaqaysta iyo gabdhaha wax sadaqaysta wasaa'imiina ragga sooma wasaa'imaata iyo gabdhaha sooma waxa weyan dadka soonku sifada u yahay weye ramadaankii soomaayeen kadib soon sunnaha joogtaa hayey intuu rabaa ah bishii saddex maalmood oo kale ka soomayaan hadday rabaan waa saa'imiin markaa saa'imaad waaye sifadii waa leeyihi bay bishii xataa saddex maalmood ka soomaan laakiin soon sunnahay joogteeyaanay leeyihin saasay leeyihi wadaakiriina allaaha allaah ragga xusa kaiiran in fara badan wadaakiraati iyo gabdhaha ilaahay xusa kaiiran in fara badan midka dambe waxa weyn allaha kaiiranta waa laga xadfaa xudifa min athani lidalaalati alawal kan labaada laga xadfa maxay kan horaa ku tusa kan hore wasaamin wasaimad walxaafidiinan ka soo badna soomaa walxaafidiina ragga ilaaliya furuujow farjiyaalkooda oo ka ilaaliya wax kastoo ilaahay ka xarimay farjigooda inuu muuqdo waxa weeyaan inay ku shaawo gutaan meel ilaahay ka xarimay wax kasta oo ilaahay weynaa waxa weeye uu xarimay ka xifdinayaan farjigooda wax ilaahay ogolaaday in lagu lagu shahwo guto ragga u ogolaadayna waa maxay waa zawjadiisa iyo addoontiisa addoontii hadda lamaba hayaba zawjadeed hayda haddeed ogow wax kale oo ilaahay fasaxay in lagu shahwaguto ma jiraan waa zawjadiisa iyo addoontiisa meel kale qofka ku shahwaguta waxay rabtaa ha ahaatee qofkaasu ilaahay xuduuddiis waa ka gud xuduuddiisi waa ka gud labadaas bisa alla u fasaxay ragga zawjadiisa iyo addoontiisa addoonna hadda farabalgu maaha dumarkana ilaahay zawjkooda bis u fasaxay xataa addoonkeeda iyadu kuma shahwa gudan karo da iyadu iska leedaha xataa biijmaaci almuslimiin suuratu lmu'minuun bay noogu imaan doontaa insha allah marka meel kale qofka ku shawa guta xaaraan ayuu ku dhaca waalxaafidiina ragga ilaaliya furuujan farjiyaalkooda iyo waalxaafidaati gabdhaha ilaaliya qur-aankana sidaas caddayna labadaas qofka ka gudbay xuduudda leynu ka gudbay waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum fa innahum hayru maluumiin faman ibtaqaa wara'a dalik labada la soo sheegay ka gadaal qofkii dalba inuu shahwo ku gudto fa ulaaika hum alcaaduuna waa kuwaas dadka xuduudda ilahay ka gudba xuduudda alluu ka tallaaba soo uma jeedin marka su-aal wakti waxaas ma bannaan tahay saas manugu waxbaa ha weydiinba labadaas waxaan ahayn waaba xaaraan warku waa cadiya soo maa marka inaad weydiido su-aala soo qabta waa iska wakti lumis marka waa iska wakti lumis wadaakiriina allaha allah ragga xusa kaiiran in fara badan iyo wadaakiraati gabdhaha ilaahay xusa kaiiran in fara badan nabiga sala allahu calay wasalam waxaa ka sugan xadiidka abi saciidin alkhudriy uu wariyey abu daawuud iyo nasaa-i ibnu maaja ay soo saareen ninka hadduu zawjadiisa habeenkii kiciyo oo laba ragca ay tukadaan laba ragca bis wax ka badan hadday tukadaan waaba kasii qayr badanta waxay ka mid noqonayaan habeenkaas min adaakiriin allah kaiiran wadaakiraat de habeenkaasay ka mid noqonaa hadii lu yidha habeenka dana hadday iska seexdaan waa eber hal habeenay ka mid ahaayeen waxaa la rabaa inaad ka mid noqoto mar walba ilaa axabu alacmaali ilallaahi adwamuhaa wa in qalla ilaahay acmaasha wuxuu ugu jeceliya midda qofku daa'imo haba yaraatee laba ragca fiiri markaad ta tukato miyaad kici weyd ayadana laba ragca ay tukato kadib witirkii hal ragcaba ku dar haddaadna wax kale awoodi de ka badan haddaad tukataanna waaba kasii feecan ilaa wuxuu yidhi subxaana acad allaahu alla wuxuu u diyaariyey lahum lahum fiiri jamciisoo dukuur lagama dhigin waxa la soo sheegana waa mudakari maana soo ma ahayn waa baabu taqliibkii soo maaha acad allaahu ilaah wuxuu u diyaariyey lahum dadkii lasoo tilmaamay maqfiratan dembi dhaaf iyo wa ajran ajar ajarkaasoo cadiiman weyn wamaa kaana uma habboona limu'minin nin mu'min ah walaa mu'minatin gabar mu'minaad ah idaa qada allaahu allah hadduu xukmiyo wa rasuuluhu rasuulkiisu hadduu xukmiyo amran arrin an yakuuna lahum inay u sugnaato alkhiyaratu doorasho min amrihim arrintooda xaggooda ay ka doortaan waman yacsi llaaha qofka alla caasiya oo amarkii uu alla amray khilaafa wa rasuulahu rasuulkiisa qofka caasiya faqad dalla waa lumay dalaalan lumitaan lumitaankaasoo mubiinan cad wey allah subxaana wa tacaala aayaddan qaacido guud uu mu'miniinta ugu caddayna asbaabu nusuulna waa u sheegaan culimmada gobol siday nusuulay sheegeena waxay yidhaahdeen nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa u soo galay zaynaba binti jaxshi al asadiya oo eedadiis ay dhashay umaymatu binti cabdilmutalib aa dhashay markaasuu wuxuu ku yidhi waxaan rabaa inaan inaad guursato zayd ibnu xaaria zayd ibnu xaarisana nabigaa iska lahayo addoon ah nabigaa xoreeyey addoonnimuu soo maray carabba ha ahaadeen gabadhaan waa gabar qurayshada nabiga weliba eedadiisna dhashay aaday xagga nasabahaan iskula ay u sarrayda so uma jeedid aaday u sarrayda marka sidaasay ku uu ku yiri nabigu sala allahu calay wasalam markaasay tihi ma guursanayo ma guursanayo ninkaas addoonnimada soo maray macnaha markaasaa nabigu yidhi maya guurso markaasay ku tiri ma naftaydaa laygu amraa rasuulka allo maray saas ku wada doodayaan a aayaddaanu soo degtay yidhaahdeen laakiin sanadku ma sugna aayaddu markay soo degtana waxay ku tiri adugu raallima ka ta rasuulka allo inuu guursado wiilkaas addoonnimada soo mar raallim ku ta markaasuu yihi raalligan ku ah markaasu tiri nacam anna waa yeela marad adugu raalli ku ta waxaase suganoo xadiid haabita ku sugnaaday haabitulbunaani wuxuu anas ibnu maalik ka wariyey anas wuxuu yidhi nabigaa sala allahu calayhi wasalam gabar ansaareed u soo doonay julaybiib nin xoogaa la yasi jiray julaybiib la dhihi jiray marka aabbaheedu ka doon wuxuu yidhi waxaan rabaa julaybiib weliba marka hore wuxuu mooday aabbuhu inuu nabigu isagu rabo markaasu aad ugu soo dhoweeyey oo uu yidhi rasuulka alla waa yeelnay maxaa ka wanaag badan aad ugu soo dhoweeyey markaasuu naga nafteedu ma rabee julaybiibaan u rabaa markaasuu yidhi waayahay gabadha hooyadeedan la soo tashana meeshaasna waxay kutusayda gabdhaha markii la bixina adoogu isagaa wilaayada iska leh oo lalama laha laakiin haddana inuu hooyadeed kala tashadaa waa hadigii saxaabadu yaqaaneen inuu hooyada u tago aabbuhu oo uu yidhaahdo gabadha hebel ma siina sidaasaan yeelahay marka bis hooyadeedu u tegey wuxuu ku yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaan gabadhaas soo doonay wuxuuna u rabaa julaybiib markaasay tidhi laaha allaahu idan kolleba ilaaha abuurtay julaybiib haddii loo rabo rasuulka alle ma waayey wax aan julaybiib ahayn julaybiib waxaan ahayn ma noo waayey iyadoo la ogyahay gabadha inaan u diidnay hebel oo aan u diidnay hebel yaa julaybiib waxaan ahayn rasuulku ma waayo saas markay tidhi macnaheeda marka ma siinayno camal weeye xoogaa marka waa ninka waa iska teg wuxuu go-aansaday inuu rasuulku u sheegu yidhaa xoogaa waa ka cuslaysata islaamka markay u dhaqaaqay gabadhiina qol yaroo carabtu waxa weyn gabdhaha ilmaha bannaanka iskama wareegi jireen qol xijaaban xijaabay ku jiraan meel gabadhiyaa maqashay markaasay tidhi ma waxaad rabtaan inaad rasuulka amarkiisa rididaan rasuulka amarkiisa inaad rididaan miyaad rabtaan awalna ayadaa lagala xishoonahay in la yidha julaybi baa lagu siina marka waxay yidhaahdeen waxay ku tidhi gabadhi haddii nabigu asaguba raalli ku noqday u guuriye marka adoogii iyo hooyadii labadiiba neefaa ka soo goday marka culays saarna ayaa ka degay aaday ugu farxeen markaasay yidhahdeen rumay sheegtay ta u tegay rasuulku rasuulka allow haddaad raalli aduu ku tahay in julaybiib la siiyo annaguna raalli aan ku nah raalli aan ku nah khalaas nabigu raalligaan ku ay u guuriyey waa loo guuriyey isla markaa nabigu duulaan gala duulaankii markii laga soo rogmaday nabigu wuxuu ihi julaybiib aaway waa la raadiyey toddoba gaal isagoo dilay asna ag yaalla loo tegey toddoba gaal toddobo uu dilay asna ag yaal ayaa loo tegey nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam haadaa minii wa ana minhu anuu ninkaasaan ka mid ahay julaybiib ninkaasaan islaama asagoo aan uga mid yahay meeshaas darajo ku gaara wuxuu yidhi anas waxaan aragnay yidhi gabadhii oo qoyska madiine ugu dhaqaalaha badan ilaahay si ugu barakey gabadhii oo qoyska ugu dhaqaalaha badan waxa weyn oo ugu nafaqada badan ah reer madiine oo weliba oo garoob ah oo markii uu macnaha ka dhintay oo markii la dilay ma dhimane markii la dilo gaaladu dishay qof gaaladu dishay waa dhintay lama yidhaah marka saasaa ilaahay ugu barakeeyey marka taas maxay ku tusaydaa macnaha amar hadduu soo furo alle ka soo fulo rasuulka ka soo fulo qof mumina khiyaar ma leh ma qaadanaa isagoo iska dayna saa darteeda xaafid ibnu kasiir wuxuu yidhi fa haadihi alaayatu caamatun fii jamiici lumuur aayaddaanu waxay caam ku tahay arrimaha dhammaantood arrimaha oo dhan meel aysan soo gelayn male aayaddu waa aayad la rabo qof kasta inay nusba caynayhi noqoto mar walba inay ku hor taagantaha aayaddaanu wadalika annahu idaa xakama allahu wa rasuuluhu bishay arrintaasuna waxay tuu yidhi allah iyo rasuul mar hadday wax xukmiyaan falaysa liaxadin mukhaalafatuhu walaa ikhtiyaaru liaxadin haahuna qof khiyaar lahu ma jiro qof khilaafi kalena ma jiro waxaan ilaaha xaaraan tilmeeyey ee haddaan saas yeelana haddii saas leeha ka daba wareegin allah xarimay khalaas waxaan ilaahaa waajibiyey khalaas khiyaar midi hadaadba ilaahay rumaysan tahay waa inaad hogaansantaa waxaa lagaa rabaa qofka muuminka ah inuusan asagu khiyaar lahayn mar amar rasuul hadduu yaallo wax allah de waa diintoo dhan maahan masale gooniya naftaada maalkaaga sidaad u noolaane waxa aad jeclaane waxa aad nibcaane amar rasuul mar hadduu yaallo amarkaasaad raaci khiyaar melid adugu khiyaar melid haddaadba muumin tahay weeye haddaadba muumin tahay weeye wamaa kaana uma sugnaanin limu'minin nin muumin ah walaa mu'minatin gabar mu'minad ah idaa qada allaahu allah hadduu xukmiyo wa rasuuluhu rasuulkiisu hadduu xukmiyo amran arrin mar alla iyo rasuul hadday amar xukmiyaan nin mu'min ah iyo gabar mu'minada uma sugnaanin an yakuuna lahum inay u sugnaato alkhiyaratu doorasho an yakuuna masderkeedaa kaanada hore isimkeedii laga dhalaalina min amrihim arrinkooda xaggooda ay ka doortaan arrinkooda xaggooda khiyaarka ma leh ku tacalluji ama ka xaalee min amrihim arrinkooda xaggiisa xaalu ka ahday xaalay ka ahatay khiyaradaas waman yacsi illaah qofka ilaahay caasiyo oo marka ilaahay wax xukmiyo kadib asagu khilaafo qofkaasaa ilaahay caasiyey wa rasuulahu rasuulkiisa qofka caasiyaa faqad dalla waa lumay dalaalan lumitaan lumitaankaasoo mubiinan cad wey wadkur sheeg nabiga subanow id waqti taquulu aad ku dhahayday liladii midkii ancamalaahu allaah u nimceeyey calayhi korkiisa wa ancamta calayhi adna aad u nimcayday amsig hayso calayka dushaada sawjaka sawjadaada hayso wattaqilaaha allaah ka bad oo wa tukfi aad ku qarinaysay fii nafsika nafsadaada maladiikii allaahu alle mubdiihi uu muujinaa wa taksha naasa dadkana aad ka baqayday wallaahu allah axaqu u xaqnimo badan an takshaahu inaad ka baqdee falamaa qadaa zaydun zayd markuu ka gutay minhaa zaynabo binti jaxshi xaggeeda wa daran xaajo iyo dan zawajnaaka waa kuu guurinnay likay laa yakuuna si uusan u ahaanin cala almu'miniina mu'miniinta dushooda xarajun dhib fii aswaaji adciyaa'ihim carruurta ay sheegteen sawjooyinkooda si aan dhib ugu sugnaan idaa qadow markay carruurtaasu ka gutaan minhunna sawjooyinka wa daran dan wa kaana amrullah ilaahay arrinkiisu wuxuu ahaaday mafcuulan mid la samaynaa aayaddan ayada sabab nusuul haabit ahay leedahay sabab nusuul oo haabit oo saxiix bukhaariga ku sugan waxayna ku soo degtay arrinta zaynaba binti jaxshi iyo zayd ibnulxaarifa sidaan soo sheegnay zaynaba binti jaxshi waxaa guursaday oo nabigu u doonay markii hore waxa weeyaan zayd ibnulxaarifa nabigaa u doonay waa guursaday zaynaba binti jaxshi oo nabiga eedadiisna weliba dhashay marka markii uu guursaday zaydna waa nagii soo sheegnay suuradda awalkeedii waxa weeyaan in nabigu wiil ka dhigtay oo lagu magacaabi jiray mar mararka ka mid ah zayd ibnu maxamed waa nagii soo sheegnay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu doonay xukunkaas inuu dabargooyo aayaduu soo dejiyey oo uu ilaahay leeyahay udcuuhum liaabbaa'ihim carruurta ugu yeedha aabbayaalkii dhalay ha ugu yeedhinina qof kale aabbayaalkii dhalay ugu yeedha aayaddaasa ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala huwa aqsadu cinda allah haddana si loo sii daragooyo oo in carruurkan aad sheegatay uusan wiil kuu ahayn loo caddeeyo ficlana loo buriyey oo waa maxay zayd gabadhii uu guursadee zaynaba binti jaxshi aheed ayaa rabulcaalamiin nabiga u waxyoodu yidhi zayd waa furi doonaa adaana guursa doona saasaa ilahay nabiga ogeysiyey waa furay waana guursaday nabigu sala allahu calay wasalam maxay tusaydaa inaan zayd ahayn ina maxamed oo sheegashadaas aysan qiimin lahayn ilaa waxaa la ogsoon yahay wiilkaad dhashay gabadha uu furay weligaa xalaalkuuma aha xataa wiilkaad dhashay maana wiilkaaga wiilkiisa wiilkiisu gabadha uu furay xalaalkuuma aha wiil adigaba kaa farcamay wiil adigaba kaa farcamay darabto aabbo u noqo darabto awoowo u noqo darabto abkow u noqo marba hadduu adiga kaa farcamay waxa weeye gabadh uu guursaday xalaalkuuma aha xalaalkuuma aha marka gabadhan guurinta loo guurinayo nabiga sal allahu calay wasalam waxaa lagu soo afjarayey waxa weeyaan sheegashadii wiilasha la sheeganayay wiilashaas inaysan wiil ku ahayn wiilka la sheegto taasaa la doonay aayaddan marka fiiriya waxaa ku jira laba macno macno khada ah iyo macno saxiixa oo mufasiriintu labadaas macno waa sheegaan waa sheegaan inkastoo ee mufasiriinta ahlu sunnuhu ay aada u caddeeyeen macnaha sawaabka ah aada marka ugu fiirso wadkur sheeg nabiga subanow id waqti taquulu aad nabiyow dhahayday liladii wiilkii ancamalaahu ilaahay uu u namceeyey calayhi korkiisa maxaa ilaahay ugu namceeyey bilislaami wa mutaabacati rasuul ilaahay baa zayd u namceeyey wuxuu ugu namceeyey inuu muslim noqdo oo nabi maxamed raaco bal nabigu wuu jeclaa xibu rasuulilahi la dhihi jiray wiilkii rasuulku jeclaayaa la dhihi jiray ciidan nabigu ma dirin uu la socdo ilaa isagu amiir uga dhigi jiray aaduu nabigu u jeclaa marka ilaaha u namceeye ugu namceeyey waxa weeyaan bilislaami wa mutaabacati rasuul wa ancamta calayhi adiguna waad u nimcayday nabi maxamedow muxuu nabigu ugu nimceeyey bilcidqi nabigaa xoreeyey oo addoonnimadii ka xoreeyey nabigaa xoreeyey oo addoonnimadii ka xoreeyey wiilkii sidaasha markii aad ku dhahayday amsig hay amsig hayso calayka korkaaga zawjaka zawjadaada hayso wattaqillaah ilaahay ka baq markaad dhahayday zaynabo markay isguursadeen ilaa sanad muddo saasay isqabeen xoogaa waa isqaba waayeen markii dambe markaasuu nabiga uga soo dacwooday wuxuu yidhi rasuulka alla xoogaa zaynabo waa isku dabcigeen oo isku dabci noqon weynaan iska furaan tahay markaasuu nabigu yidhi wariga kaa baqa hayso islaamtaada meeshaas wey marka meesha labada qowl ku jirta qolo mufasiriinta ka mid aha waxay yidhaahdeen cafwan wa tukfi wey lafdigu meeshaan rabi oo wa tukfi aad qarinaysay fii nafsika nafsadaada nabiyow markii aad ku qarinaysay maa shay allaahu alle mubdiihi maa shaygii allaahu alle mubdiihi mid muujinaya u yidhi oo wa takhsha naasa dadkana aad ka baqayday wallaahu allaana axaqu u xaqnimo badan an takhshaw inaad ka baqdo marka meesha labada qowl ku jirtaa waxay tahay wa tukfi fii nafsika maxay tahay waxa nabigu qarinayay oo uu dadka ka baqaayay oo ilaahay uu halkan ku sheegay waa maxay qolaa waxay yidhahdeen mufasiriinta ka mid ah waana ku arki kartaahe maalinaa nabigu zaynabo binti jaxshe ah ka yidhahda zaynabina gabar dheer oo aad u qurux badan ahe marka markii uu nabigu arkay sala allahu calayh wasalam ayaa jacaylkeedu qalbigiisa ku dhacay yidhahde markaasuu nabigu yidhi yidhahdeen subxaana man yuqallibu alquluub waxaa ceeb iyo nuqsaan ka fog allaha quluubta gedgediya marka waxay yidhahdeen wuxuu jeclaaday inuu zayd furo oo uu guursado uu jeclaaday yidhahde saasuu jeclaaday yidhahde markaasaa sayidoo socdaaba yimid markaasuu yidhi rasuulka allow zaydna marka waxa weeyaan zaynabana waa dareentay yidhaahdeen arrintii markay maqashay nabiga subxaana man yuqallib alquluub zaydna waa uu dareen zayd marka wuxuu iska jeclaysay inuu furo maadaama nabigii jeceliya oo uu rabo inuu guursado markaasuu yimid rasuulka allow inaan iska furaan rabaa markasuu yidhi wareega ka cabsay islaantaada hayso isagoo ka cabsaya dadku inay yidhaahdaan islaamtii tafur yidhi uu kadibna guursaday halkaasay ka bixiyeen marka waxay yidhaahdeen waxa nabigu qarinaya wa tukfi fii nafsika waxa la sheegayaa waa jacaylkaas qowlka kaleeto oo ah qowlka sawaabka ah wuxuu yahay markii zayd guursaday zaynaba binti jaxsh allah subxaana wa tacaala nabiga wuxuu u waxyooday inuu zayd furi doono nabiguna guursan doono arrintaas uu ilaahay nabiga u waxyooday asagoo ay jirto uu zayd u yimid uu yidhi rasuulka alla waa fura markaasuu ilahi ka cabsay islaantaada hayso nabiguna wuxuu qariyey arrintii uu ogaa oo ah inuu furiba doono nabiguna guursa doono taas way miduu qarina isagoo isle dadku amay waxa weeyaan arrintaas xoogaa kugu ceebeeya oo kugu dhibaan qowlkaasuna waa qowlka sawaabka waxa uu nabigu qariyey waa inuu guursa doono maxaa lagu kala saara marka wixii nabigu qariyey inay ahayd jacaylka zaynaba iyo inay ahayd waxa weeyaan inuu guursa doono wuxuu yidhi maxamedulamiinu shinqiidi qur-aanka bayaankiisa waxaa ka mid a ilaahay dhex dhigay aayad marka laba qowl lagu sheego aayaddaas dhexdeeda waxaa ku jira qariino iyo calaamo tusayda labada qowl mid ka mid a inuu saxyahy aayaddaanna waa saas wii fiiriya ilaah wuxuu idin yidhi maa shay ayaad qarinayday allaahu alle mubdiihi uu muuji doono idan waxaan isweydiinaynaa alla muxuu muujiyey ma wuxuu muujiyey zaynaba inuu jeclaa mase wuxuu muujiyey zaynaba inuu ilaahay u guuriyey labadaas tuu muujiyey iladaha ballan qaaday inuu muuji dooneen meel ay ku taallo kitaabka alle iyo sunnada ma jirto zaynaba inuu hore u jeclaa nabigu laakiin kitaabka aayadda dhexdeed alle wuxuu ku caddeeyey inuu ilaahay u guuriyey idan marka alla waaba muujiyey wixii waaba marka qowlkaasay noqotay wixii nabigu qarinaayey waa inuu guursa doono nabigu ay aheed ee ma ahayn waxa weeyaan iska daa xataa nabi alle dadka akhlaaqda wan wanaagsan zawjo nin islaameed u joogto inaanta indhaha ku muddo aad jeclaysato inuu furo dib ka guursato kama suurtowdo dadka akhlaaqda feeficanaysan ka suurtaagin haal malayna nabi ilaahay subxaan allah idan qisadaas waa in la cirib gooyo oo qisa oo ebera laga dhigo weeye aysan ahayn macno saxoo aayadda wa taqsha naasa dadkaad ka baqaydo dadka xogaanay kugu ceebeeyaan wallaahu alle a axaqu u xaqnimo badan an takhshaa inaad ka baqdo meeshaan fiir xubun sharciya waa qaacido guud xubun sharciya mar hadduu yahay xugunku waxa weeyaan waa inaadan isdhihin dadkaa kugu ceebayna ee waa inaad ilaahay uga baqdo waxaa mar badan su-aalaha soo laalaabta shiikow lamara faran jaamacad ka dhigtaa haddii laygu arko gardheer iyo surweel laaban waa cabsanaa waa xiidhaa dhafooradana waa xiidhaa wallaahu xaqu an takhshaah jawaabteedii caawad hayda haddaad ilahay ka cabsaydo ilaahay haddaad ka baqaydo waa saas gaala markaad dhex maraydo muslim markaad dhex maraydo ilaahay ama ka baq ama addoommada ka baq labadaas mid waxaad weeye laba muadan un wax qarsoonuna ma jiraan waxaad noqon doontaa labadii kooxood oo dadku alla sheegay inaad ka mid noqoto qofka ilaah markii la imtixaano sabra iyo qofka markuu baqo ilaahay sidii looga baqi jiro kale aadmiga uga baqa suuratulcankabuud ay noogu imaan doontaa wa min annaasi man yacbud ullaha calaa xarfin fa ina may waxaan rabaa aayadaas bilowgeedin raba faidaa uudiya filaahi jacala fitnata naasi kacadaab illaah fiiri dadka waxaa jira fiiri qof marka la dhibo oo diin shay diina lagu dhibo faidaa uudiya fillaah jacala fitnata annaas kacadaab illaah fiiri dadka dhibkoodii wuxuu ka dhigay sida cadaabka alle cadaabka alle maxaa la sameeyaa wixii aad isleeda allaa kugu cadaabayaa laga taga soo maaha wixii allaa kugu cadaaba isleedaha laga taga soo maaha ilaah wuxuu leeyahay dadka waxaa ku jira qaar dadka uga cabsada sida alloo kale oo waxay isleeyihiin dadkaan dhibsaayay ka tegaya soo ma jeedi marka idan warkaa waa cadi ama allaad ka baqaydaa yuusan ku cadaabinin markaasaad amarkiisa fulinin ama waxa weyaan dadkaad ka baqaydaa markaasaa waxay dadku necab yihin ad ka fogaani allah mustacaan wallaahu alle a axaqu u xaqnimo badan an takhshaahu inaad ka baqdo falamaa qadaa markuu dhammaystay zaydun zayd markuu gutay dheh falamaa qadaa markuu gutay zaydun zayd minhaa zaynaba binti jaxshi xaggeeda wadaran ay xaajatan dan markuu ka gutay zawajnaaka waa kuu guurinidayy waa kaasa wixii nabigu qarinaayey oo uu ilaahay muujiyey wanagaa kuu guurinay meeshaas middeeda kaleto waa inaad ogaato waxa weeyaan zaynaba binti jaxshi waxaa nabiga ku nikaaxiyey allah saxiix bukhaariga ku taalla xaafsuna kafiirna halkaanuu ku soo arooriyaa inay ku faani jirtay zaynaba binti jaxshi oo ay ugu faani jiray waxa weeyaan aswaaji nebiy nabiga sawjooyinkiisa ay dhihi jirtay zawaja kunna ahalikunna idinka waxaa nabiga idinku nikaaxiyey eheliyaalkiinnii halkaas maxay ku tusaydaa nabiga sala allahu calayh wasalam dhammaan ummahaatulmu'miniin waxaa ku nikaaxiyey marka zaynaba laga reebo ehelkoodii bukhaarigu ku yaalla zawajakunna ahaaliikunna eeliyaalkiina yaa idinku nikaaxiyey maxaan carabka ugu adkaynaa warkaas ma taqaan qaarka naagaha dafa a waxay yidhahdeen naagaha in la dafo nabigaa gabal guursaday aan weligoodii ku nikaaxin ay yidhahdeen subxaana allah ma ogtahay idaa lam tastaxi fasnac maashi qofka hadduu xisho waaya xataa nabigu u dhaca nabigu u dhacaa hataa oo uusan ka xishoonayn marka fiiri bukhaarigu ku yaalla zawajakunna ahaaliikunna intaan zaynabaha nabiga yaa ku nikaaxiyey ehliyaalkoodii saw kuma cadda wa zawajaniy allah anigase waxa i nikaaxiyey allaahu alle min fowqi sabci samawaat toddobada sama ka kor halkaas uga soo nikaaxiyey halkaas maxaa ku cad allah inuu toddobada sama ka sarreeyo carshigu ku fadhiya kuma dhihina de igu been abuuran ee waxaan ku yidhi alla koruu jiraa carshiguu ka sarreeyaa saasaan ku yidhi yadda siduu uga sarreeya isagaa yaqaan laa naclamu kayfa huwa kayfka ma naqaan laakiin waxaan ognahay waa maxay inuu toddobada sama ka sarreeyo alla subxaanahu wa tacaala iyo carshiga marka waa nooca halkaas marka allah haddee wilaayada dhan baa isaga iska leh soo ma aha xataa awliyada gabadha weliga nikaaxinaya wilaayada alla isagaa u amray isagaa amray amar ilaahay amruu ku nikaaxinayo soo ma aha alla marka amarka guud ugu leeya isagu suu u nikaaxin way meeshaas mas'alaa ku jirta fuqahadu ka niqaashaan waxay yidhaahdeen markhaatiyaalkii lama sheegin weligii waa nikaaxiyo allah isaga u weliya ma ujeeda wakiilu ka ahaa weligii kan kale ee allihii weynaayaaba nikaaxiyo weli waa nikaaxiye laakiin aawey markhaatiyaalka markhaatiyaalka aawo malaa'igaa markhaati ka ahbay yidhahdeen aawo halkaa lagu sheegay malaaig waxaa la leeyahay marka fuqahadu iskugu khilaafeenoo waxay yidhaahdeen imaamu shaafici imaamu axmed asxaabu ra'yi iyo in badanoo aimada ka mida weli la-aan nikax ma ansaxo ee waxaan rabaa markhaati la-aan nikax ma ansaxo markhaati la-aan nikaax ma ansaxo maxaad uga jawaabaydaan aawa tan markhaatigeediya le waxaan uga jawaabaynaa nabiga khasaa'istiisay ka mid tahay khasaa'ista nabiga waxaa ka mid ah inuu guursan karo biduuni weliyin walaa shuhuudin walaa sadaaqin weli uma baahna hadduu guursanayo xataa khasaaista nabiga ka mid taha casharkeena dambena waa noogu jirtaa insha allah habeen damba khasaaista nabiga ka mid taha weli la-aanu guursan karaa markhaati la-aanu guursan karaa mihir la-aanna waa guursan karaa marka khasaa'ista nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayay ka mid tahay sidaas aan waxa weeyaan looga qiyaasa karin sidaas yidhahdeen ahcilmiguna sidaasay u nasgareeyeen mas'aladaas ibnu qudaama muqliga waxa weeyaan imaam nawowi rawdaha iyo qayrkoodba ayaan waa noo yoodan ibnu jariir iyo kulligoodna waa noogu imaan doonaa tafsiirkana in sha allah zawajnaaka waa kuu guurinu ilaah yidhi likay laa yakuuna maxaa loogu ciladii xukunkiiyaa la sheega marka sababta zaynaba nabiga loogu guuriyey waa tana ciladii likay laa yakuuna inuusan ahaanin darteedaan kuugu guurinnay cala almu'miniina mu'miniinta korkooda xarajun ay mashaqatun wa diiq diiqun waa mashaqa wey xarajka maanta waxaa loola jeedaa dhib wey inaan mu'miniinta dhib uusan ugu sugnaanin fii aswaaji adciyaaihim wiilashii ay sheega jireen o dhihi jireen waa wiilkaygii zawjooyinkooda idaa qadow wiilashaasu hadday ka gutaan minhunna zawjooyinkaas waa daran dan haddii wiil aad ay sheega jireen uu islaam guursado oo uu furo inaan mu'miniintu dhibsan oo aysan ka cararin guurkeeda nabigiiyaba guursaday qof ka damay miyaa ka carara wax nabigii sameeyey sala allahu calay wasalam saasaaba loo sameeyey sidaasaa loo yeeray marka waxaa lagu soo afjaraya mas'alada oo tabaniga halkaasna xukun qaacidadii aan suuradda bilowgeeda ku soo sheegnay way ka qaataan ahlucilmigu aayaddan oo waxay tahay alkhiaab alkhaasu lafduhu binnabiyi yacummu xukmuhu jamiica alumma maxaa yaele haddan iyaa lala khidaabaya nabiga waxaa loo guuriyey zaynab binti jaxsh cilladuna waxay taha len mu'miniinta kaloo dhan inay dariiqaas maraan marka xukunka nabiga lagula khidaaba mu'miniinta waa camiima wa kaana amrullaahi amarka ilaahay wuxuu ahaaday mafcuulan mid la samayna waa maxay tanna amrullahi hadda amarkii qadariga ha wey tana amarka alle wixii alla horay u qadaray waa dhaca lama baaji karo wey macnaheedu allaana horay u qadaray zaynaba binti jaxsha nabigu guursa doono waana arrintii nabigu qarinaya waa taas xarajka hadda waxaan ku fasirnay diiq iyo mashaqa waxaa kaloo lagu fasiraa ismi inaan mu'miniinta dembi ugu jirin inay guursan karaan waxa weeyaan aswaajta ay fureen adciyadooda wallahu subxaanahu wa tacaala aclam sala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina muxamed